kararya, Dokun kararya.
Kolum iskir, kan kolum iskir Adu şararya, Dokun kararya.
adu şararya Dokun kararya.
Kolum iskir, kan kolum iskir بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin fayla weybaha ka dhowaada sanaha barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada redio baydhabo ee beledka baydhabo Adu şararya, Dokun kararya.
kolum iskir, kan kolum iskir
hamiin fayla dhegaystayaal weybwa hamiignimo arbaabaha ayta khamiisniha galahayta taariikhdana yo eta afarta bilo siyeedaad labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada rediyo baydhabo ee beledka baydhabo aysinku dhegaysado doontaan unuuna siinkahayna haddii ay bunara la kunagadayo wayba qayb ku ahaa wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa hagee ka tababar waybayeen furtay saraakiil ku tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ee ku sugan magaalada baydhabo ujeedka tababarkan mayse hay muhiimaddase lukulahay mayahayti ayse ku qayb gali tirada saraakiisha sameegow barnaamijkiiyo dhegaystayaal ku dhegaysada doontaan dabagalka wararka iyo waraysyada rediyo baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaysado doontaan haddii ay bunaraallo ku nagdo unuuna siinkahayna ayoyba ku mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed umar filish iyo ku hadali saamaynta biyaha roobka ee jeysadii waddooyinka caasimadda ee muqdisho barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinka gudbiyi doona unuuna siinkahayna haddii ay bunaraallo ku nagda qodobada uu ka sidoo kale weyba qayb ku ahaa wasiir ku-higeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland mudane faarax mukhtaar daa'uud iyo kormeerka saadi kaamamka barkacyaasha xaafadda dalxiiska ee kismaayo barnaamijkiiyo dhegaystayaal haddii ay bunar allo ku nagada dabagalka wararka iyo waraysyada ku dhegaysada doonta qodobada sidoo kale uu ka barnaamijka isinku dhegaysada doontan haddii ay bunar allo ku nagada daqiiqadaha barnaamijka awooda ka jara iyo wayba qayb ku ahaa guddiga guddiga amniga galmudug iyo hasaari awaamiir la xiriirta amniga doorashooyinka barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinka gudbiyi doona haddii ay bunar allo ku nagada sidoo kale qodobada way ku weyba qayb ku ahaa isigana ku dhegaysado doontaan unuuna siinkahayneed gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee qaybta galmudug iyo amar ciidanka hoogga ee ku sugan deegaanadaasay in iyo hoban lagala korna magaalooyinka barnaamijka iyo dhegaystayaalaasiinka gudbiyi doona haddii ay bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu kuwayba qayb ku ahaa isigana ku dhegaysado doontaan haddii ay bunaraallo ku nagada guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland iyo sheegay xogta liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha degmooyinka qardho ayl iyo hufeyn qodobadaas iyo qodobadii kale dhegaystayaalahan iyo korora daqiiqadaha barnaamijka hawada ka jara iyo dhegaystayaalaasiinku gudbiyi doogna haddii ay bunaraallo ku nagada barnaamijka uu ku esiin saareentanaasiinku jeediyahaye anagoo injineer sabriye mee la qeybta farsamada infidhi saaxiibkay xasan jookar markee la dhegaystayaal waybaha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada rediyo baydhabo ee beledka baydhaba
رحمك دوري للبنى كسر مسلمني ذي حوضة تغادر
hamiin fayla dhegaystayaal qiibaha kale ee barnaamijkii horansiya gudugalaane haddii ee bunaraallo ku nagada qodobkan koray oo uu ka barnaamijka yawaybaah us-eya wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa hageegka weyba tababarayeen furtay saraakiil ku tirsan ciidanka booliska waxaa ku qeyb galay kulanka tal- taliyaha ciidanka taliyaha saldhigga degmada baydhabo iyo saraakiil ku socota amisom sektarka tukurooga iyo howlwadeyno ku socda wasaaradda amniga gudaha kulanka markay dhamaaday kadib wayba warbaahinta si wadajireen la hadalay taliyaha saldhigga degmada baydhabo mukhtaar degudow iyadana afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ku warbi muhiimadda kulankan geekan lahay saraakiilkan saraakiil iyo saraakiil higeeniyatin aan qaadatan taasoo muujiyaas inay ciidamada siinku damboy aan furi doontaan isan samanaaradan konton ilika oo waliba waa meel raaysa hasiin kiigda samanaaradaysan wal ku bii doontaan su-aalo badan oo meel raaysa hati isan isweydiyaasan al isan weydii doon oo aan korosiga walan wiinadana malku wiinada lan kasta buliisaadoy waliba waa shacab haadoy oo aan korosiga muhiim way walan wiinada malku wiinada maalin kasta hal ka mid haddii aad qabsato faa-ida muhiim way tukura waliba waa baydhowli eh, hudu- hamar samanaar oo oo soddon maalmoode yana ninka qaadi tali saldhigada dhammaan afartan iyo koog oo faa- oo tali saldhig soddonkaas maalamood iliti bilood oo meel raawis labaatan jarow kakajarni tababarka intaan soddonkaas maalamood ku faa-iday oo buliiska nidaamka buliiska soddonkaas maalamood ayaa muhiimayd marka samanaarada muhiim way deganaasho iyo buuqlaano laka qaadamadaas waliba adoona oganto laka dugda maskanda daalinta ashaar la keendhake antaada qobadaas intii aad anfahmaanib kala baranagdaas laakiin aad oo fadhiida maskanta deganta ashaarada laka seew wala la fada inaadan nagasta soddonkaas maalmood intiis ana qaadada qoraala laka biyaay intii soddonkaas maalmood qaadada buuga koelan shan buuga nagda shanti buugin yaalan maalintii markoota luus qobsada buugaas dubaan la bahaa iyo duban akhriisaday marka waliba waa eh, seminaarkan muhiim way halku faa'iidayso ummati gadaalkingan halan faa'iidayo wabilaahi towfiiq may ee wasaaradda amniga dowlad goboleed koonfur galbeed magaalada baydhabo ku furtay ee, tababar ee, aqoon kororsi ah tababarkaasaytii oo la siiyo ee, saraakiil boolis ah oo lanka talagalay iniyoo tababaran ee, konton iyo lix qofood oo boolis ah si oon ilaaliyaan amniga doorashada koonfur galbeed may ku gohana ini eh, si xasiloon oo amni ah andhiyada doorashada eh, ku dhiyaas koonfur galbeed saas daraadiye eh, si lanku guulaysada ballanqaadkii oo fuliy eh, ballan qaaday madaxweynaha eh, si lanku guulaysada eh, ballanqaadkii eh, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya si in hergale doorasho xaqi xalaalan dhiyaas wasaaradda amniga iyadoo awaamiirtaas iyo go-aanadaas ku duulaasa may bilowtay tababar oo macalimiin lan tababarow si on tababaran booliis oo ilaaliyow amniga doorashada tababarkaasaytii may gacan noo sii ahaaye amison booliis may kale noo taageerahaaye european union eh, u k aid iyo jarmalka Eh, dhammaantii omeynku mahadnagaane taageeradii oo na sii hayan Eh, sidoo garabka ninka sii hayan garab istaagka mar walba iyo la te- la garab teegin guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan dowladda koonfur galbeed insha allah may rajeene haddii ilaahay ar tababarkan waa socdo doona muddo shan maalmood eh may rajeene iniyo si faylan ku faa'iday doonaan eh, saraakiishan booliska eh iyo may dheeraay eh, ciidamada oo eh, lasii tababaro doono mayn rajeyna insha allah inii doorashadan si xasilo oo amni ee andheeda oo waan lagu fa- wada faa'iidaysa waan wada reeq insha allah may rajeyna koonfur galbeed stateka oo ankufayla oo si xasiloon doorashadiis andheedi oo ammaan i guulna ku deeri insha allah taasay rajeena may unoo garabsadaana eh, shacabka unoo garabsadaana ciidamadaana booliska unoo garabsadaana ee, gudiyaalkana oo doorashada iyo maamulka dhammaantiis qayb walba isugu ee, ku kooban yahay insha allahu taasaytiana rajeyn haddii laheer
Atu shaharaya, Aku ku shararaya.
atu shaharaya. sararaya Aduunku shararaya.
Kobisir, kan kobisir Adun sararaya Aduunku shararaya.
Adun sararaya Aduunku shararaya.
Kobisir, kan kobisir
Sida nisriya ogna, sida nisrara ogna.
amiin fayle dhegeystayaal si walba magaalka idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabasin wada darahaya weli qeybihii hore ee barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysyada radio baydhabo ayaa dhegeystayaal la socotaan qodobka kale ee higa iyo weybausaya gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash ayaa ku hadalay saameynta biyo ee roobka usukujeysadii wadooyinka caasimada dalka ee muqdisho warbaahintii geegsi toosan la hadlay
آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، maantay oo bishu ay tahay afarta bisha agost آه، laba kun koob iyo labaatan آه، waxaa ka da-ay magaalada muqdisho آه، roobab mahiigaan ah roobabkaas آه، xalay ilaa maantay ayay si xowli ah ugu socdeen magaalada Ee, roobabkii da'ayey ayaa waxa ay sababeen inay waddooyin badan oo kuwa magaalada ah ay xirmaan Ah, marka ee, raxmad ilaahay uu keenay waaye Ee, runtii khasaaro naf- ah, nafeed ilaa hadda lalooma soo sheegin, laakiin way dhacdaa mararka qaarkood marka roobabku ay sidaan oo kale u yimaadaan inay dadka ee, danyarta ah ay waxyeeleeyaan Eh, inkastoo aan la soo sheegin eh, khasaarooyin nafeed haddana yacni waddooyin badan ayaa xirmay oo runtii eh, roobku bilahan oo dhanba waa socday aan aad uga hortegayna in waddooyinku ay xirmaan mar walba Eh, waddooyinkaas mar kasta oo ay biyo fadhiistaan eh, waxaan samaynaynay in booyadaan keenaynay booyadihii waa biyahay dhuuqaayeen waa laga qaadayey ilaa haddana way socotaa sida aad adinkuba arkaysiin balse goobihii biyuhu ay fadhiisteen ayaa aad iyo aad uga tiro batay eh, inta booyadaha diyaarka ah ee aan heli karno ay ka shaqayn karaan dadaalkaas ayaa socda Eh, waxaan rajaynayaa marka eh, saacado kooban gudahood inay nooga soo gabagabaamaan Eh, qaybaha hadda laga shaqaynayo waa eh, dugsiga kow iyo labaatan- labaatanka oktoobar ilaa meesha naasaab loodwan u dhexaysa ayay booyaduhu ku jiraan waxaa ku xigi doona diir beedmo eh, warta nambar afar oo ayaduna hadda biyaheedu ay soo gaareen laamiga Eh, runtii warahaas waa biyo waa laga waa laga dhuuqaya waa la dhimaayey waa laga ilaalinaya inay laamiga soo gaaraan balke ba- balse roob eh, aad u xoog badan ayaa meelo fogfog wuxuu ka soo rogay daadad daadadkii ayaa waxay sababeen inay meelahan aan hore u xirmi jirin ay xirmaan sidoo kale waa xirme oo muddoba xirmaayey laakiin si joogta aan biyaha uga dhuuqaynay meesha la yidhaahdo eh, yacni eh, boolixubay oo dadka reer madiina ay dhibaato badan ku qabaan Eh, waxaa kaloo soo buux dhaaftay eh, warta siigaale oo ayada runtii eh, aan sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda aan xoogga saarayna sidii loo maarayn lahaa balse eh, duruufaha jira darteed ay uu roobki kale nagu yimiday ay- annagoo aan maarayn marka eh, wax hadda aan wadnaa oo aan la daalaadhacaynaa waxay tahay bal inaan eh, waddooyinka faarujinno oo biyaha laga saaro wixii qorshe kale ah oo sidii biyahan yacni xal waara looga gaari lahaana waa waa noogu soo xigi doonaan haddii alla idmo Eh, runtii waddooyin badan oo biyuhu ay fadhiisan jireen ayaa mataqaanaa laamiye cusub la saaray oo wax biyaha ayaan fadhiisan waa waa guul la gaaray Eh, kuwo aan eh, suwejkoodii xiriirinay oo badda ku shubo badan ayagana waa jiraan marka laga soo bilaabo lido ilaa laga soo ilaa laga soo gaarayo dekedda halkaas biyo ma fadhiistaano waa laga waa laga shaqeeyey meelaha qaarkood ayaa cillado ay galaan eh, sida meesha la yidhaahdo eh, shaneema africa ama tombolo ayadana dib ay- waa degdega loo hagaajiyey hadda way- way shaqaynaysaa Eh, bondhere waa la maareeyey meelaha la maareeyey ay ka mid tahay school bulisio meelo bio fristan oo yeerdimeer agteeda ayaa jiri jirtay iyadana iyadana eh, waxaan samaynay bibe weyn ama tubo weyn oo oo laamiga ka hoos maraysa oo badda ku shubta ayaan u samaynay matooraa la saaray matoorkaasaa ku dhuuqa hase yeeshee daadadka meelo fogfog ka imaanaya ayaa buuxdhaafiya meesha matoorku marka inuu hal mar oo biyaha faraha badanle meesha soo buuxiyo uu faarijiyo awood uma lahan Eh, si kastaba eh, naguma gaaraan biyuhu laba iyo toban saacadood naguma gaaraan halka ay maalmo ay ay ka ooli jireen laamiga Eh, gurmad heer qaran ama heer bulsho u baahan tahay ayaa waxaan rabnaa eh, inay gacan naga siiyaan eh, maaraynta eh, biyaha eh, roobabka ay sababeen intaas ayaan rabay inaan mataqaanaa bulshada la wadaagno dadaal ayaa socda sidaa daba aada u jeediin Eh, waxaan rabnaa marka bulshadu inay gacanana siiyaan una dulqaataan inta aan ka maaraynayno mushaakilaadka ama caqabadaha roobka oo u sababa magaalada muqdisho bilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
Atu Shaharaya, Atu Shaharaya, Tanto vestir, tanto vestir. Atu Shaharaya, Atu Shaharaya, Tanto vestir, tanto vestir.
hamiin fayllah weli barnaamijka dhegeystaasi toosaan la socotan wasiir ku-higeenka gargaarka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo wefduus hogaamiyow iyo geeka weybayoseedana kaamamka barkaacyaalka oo kiyaala xaafada dalxiiska ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland onkoreyn markii boogashadii sameyn weyba warbaahinta si wadajiran la hadalay gudoomiyaha barkacyaasha iyadoo kadambeyntii hadalka qaaday wasiir ku-higeenka
wasaaradda waa ugu mahadnaqaynaa maadaama ay maanta noo timaatay booqashoodoodii ku saabsanayd inay nala qaybsadaan baahida markaa annaga na haysata inay nala qaybsadaan kana xanuunsadeen naguna soo booqdeen nana arkaan indhahooda qalbigooda iyo maskaxdoodaba ay kula arkaan nagula arkaan taasoo ay tahay tan hadda aan dhex taagannahay oo meelo badan ah inuu mudafaqana wasiir ku-xigeenku uu soo daawaday soo arkay soo indhaindheeyey lugihiisa ku soo arkay maskaxdiisana ku soo arkay asaga iyo shaqaalihiisii wasaaraddaas marka taas ayadaa waa ugu mahadnaqaynaa Ee, maanta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maanta waxaan soo booqannay ee, kaamamka ee, dalxiiska kaamamka i d bska si aan u ogaano ugu kuurgalno baahida dhabka ah oo ka jirta maadaama roobab badan ay baryahan da'een marka roobabkiina ay saameyn ku yeeshteen marka ujeedka ee, booqashadayna wuxuu ahaa in aan u kuurgalno oo baahida dhabta ah ee meesha ka jirta aan soo aragno oo annaga indhahayna aan ku soo aragno ee, gudoomiyaashana aan warsanno wixii ka jiro si aan ee, xog eh, dheeraad ah u helno marka eh, ujeedkeennu intaasuu ahaa marka hadduu ilaahay yidhaahaa eh, sa- booqashadeennu way badan doontaa marar badan baa kusoo noqon doonaa si baahiyaha jira aan wax uga qabanno
Atu Shaharaya, Atu Shaharaya, Tanto vestir, tanto vestir.
hamiin fayle guddiga amniga galmudug ayaa hasaarey awaamiir la xiriirta amniga doorashooyinka war-saxaafadeedkii waxaa saareen iyo warbaahintan akhriyan saraakiil iyo saraakiil higeeniya ting aan qaada tan taas
guddiga amniga galmudug ee shir jaraa-id bismillaah maanta oo ay taariikhdu tahay afarta ogos labaatan labaataniyo kow waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa-id oon uga hadlayno sugidda amniga guud ee galmudug gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso waxaan dagaal kula jirnaa kooxaha argixisadaha ee al-shabaab waana in la adkeeyaa amniga sarraynta sharciga iyo kala dambaynta lamber kow guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuuca dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo lambar labo waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga muujiyaan foojignaan badan la soo wadaagaan laamaha amniga xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga saddex laga bilaabo maanta afarta ogost labaatan labaataniyo kow ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga afar ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka shan waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka foojignaadaan in ay xabad ridaan iyadoon aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo lix waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysan toddobo ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga siddeed hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinnay mahadsanin wabilaahi towfiiq
Atu shaharaya, atu shaharaya, tu miskin, tu miskin.
qeybihii dambe ee barnaamijka ayaa isla deernayay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka weedada ee qeybta galmudug yah amari ciidanka hooga dalka ee ku sugan deegaanadaasi isuguna sheegay in xubka lana dhex maro korna magaalooyinka marnaba doorashooyinkana lagu kordhi doono ciidanka milatariga ee hooga dalka ee ku sugan qeybta galmudug magaalo amnigeeda waxaa suga ciidan ciidamada amnigaa suga milatariguna ka mid maahan ciidamada amniga milatarigu difaaca dalka soomaaliyeed waay hay-adaha amniga waa beliiska iyo nabad sugidda waay amniga magaalooyinka ayagaa ku shaqale iyo dadweynaha kala saaridooda ku dhex jirkooda ayagaa shaqo ku leh oo lagula xisaabtamaa waxay qaban waayaan ay milatariga codsan karaan inay xoojiyaan inaad adigu dad xoojiso milatarigu ou hay-adaha amniga xoojiyana dalabay ku imaanaysaa Mil- waxaa laga rabaa marka magaalo oo ay iska dhex socdaan dad milatariya oo iska hubaysan oo qoryahoodii wata ay iska dhex socdaan amni miya yaa amni ma ah askartu magaalooyinka hadday u hoyahayaan waa caadi dadka fasax haysto laakiin gurigiisa inuu joogaa laga rabaa askari qaran waaye gurigiisa ha tago ha ku hoydo waa caadi laakiin shan saac habeennimo iyo lix saac habeennimo askarigii milatariya oo magaalada gudaheeda lagu arko cid lagala tashaha haba yaraata ma jirto waa la qabanaa saldhigga beliiskaa lagu xiraa subaxaasna maxkamadaa tegi asid caw ku qaaday meelaan ka tirsanaha iyo meel hablaan jira iyo cid aqbalaysa haba yaraatee ma jirto xataa taliyihiisana la sugi maayo maxaa jira dembiilo waay asgarigu inuu inta magaalada iska galo meel iska fadhiisto gurigiisa ou ka tago ou meel inta iska fadhiisto isaga qayilo ou inta maandooriye balaayo ou cuno inta maskaxdiisa doorsoonto ou xabada rido oo wuxuu rabo ou sameeyo hal xabad hadduu rido waa la qabaha maxaa jira magaalada amnigeeda daday saaran tahay dadaa u xil saaran oo maxkamaddu kula xisaabtamaya dowladda caadigan dowladda kalena ay kula xisaabtamaya waxaan rabnaa inaan isla qaybsanno hambaliyada dib u xoreynta cadowga laga xoreeyey galmudug qaybo ka mida oo aad arkayseen maaragtay muxuu ahaa shalay iyo dor hadba iyo magaalooyinka laga qabsaday ciidankii gorgorna uu jiro iyo ciidankii kale ee qaybta koob iyo labaatanaad iyo ciidamo kaleo isku dhafa iyo daraawiishtii iyo kulli ay wada jiraan iyo nabad sugiddii runtii waa guul la gaaray oo bogaadin iyo maaragtay muxuu ahay mudan waaye foojignaanta way soo carareen nimankii markii laga soo saaray waad arkaysin ayagoo isu soo dhiibayey oo cararaaya oo fariinaaya halkaasna waxay ka baxeen halkaas ayagoo cararay oo koonfur aaday waa xorayntii waxaan isleeyahay maaragta muxuu ahay marna waa xoroobe galmudug
Atu shaharaya, atu shaharaya, o miskin, alko miskin.
hamiin fayle qodobkan ka dambooya guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee puntland ayaa weybayo sheegana hogta liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha degmooyinka qardho eyl iyo hufeyn axmed cabdinuur afayeenka guddigaas iyo warbaahinta la hadlay
wadarta guud waa afartan iyo siddeed kun saddex boqol iyo konton iyo saddex wadarta saxa ah ama saxsan waa afartan iyo lix kun siddeed boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo lix dhibic lix nuqullada labanlaabka ah waa saddex boqol iyo siddeetan xogta aan dhammaystirmin waa kun iyo boqol iyo soddon iyo afar oo u dhiganta tirada guud laba dhibic saddex xogta liiska codbixiyaasha ee degmada qardho wadarta guud waxay noqotay lix iyo labaatan kun laba boqol iyo siddeetan iyo shan wadarta saxsan waxay noqotay shan iyo labaatan kun afar boqol iyo shan oo u dhiganta boqollayda marka la yidhaahdo sagaashan iyo lix dhibic lix boqolkiiba nuqullada labalaabka ah waa laba boqol iyo toddoba cod ee xogta aan dhammaystirminna waa lix boqol iyo toddobaatan iyo saddex xogta liiska codbixiyaasha ee degmada eyl waa sidan wadarta guud koob iyo toban kun siddeed boqol soddon iyo toddoba wadarta saxsan waxay noqotay koob iyo toban kun afar boqol iyo toddobaatan oo u dhiganta sagaashan iyo lix dhibic sagaal boqolkiiba nuqullada labanlaabka ah waa toddobaatan iyo siddeed xogta aan dhammaystirmin waa laba boqol siddeetan iyo sagaal markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada ufayn wadarta guud waxay noqotay toban kun laba boqol iyo koob iyo soddon wadarta saxsanna waxay noqotay sagaal kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afar oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo toddoba dhibic labo guddigu wuxuu go'aamiyey dadka xogtoodu ay is- ay isleedahay halka magaalana joogay laga yaabo inay eh, duruuf ku keeneen ama isiraahdeen waxa weeye eh, sawirka iska bedela wax noocaas oo kalea kuwa waxaanu kus- ka soo reebnay inaan hal eh, xog keliya aan u dayno xogta kalena ka saarno iyaga marka kuma jiraan saddex boqol iyo siddeetankan hadda aanu rabno inaan maxkamadda u dirno iyo xeerdhaalinta hadduu ilaahay yidhaahdo kuwaan aan u dirayna xeerdhaalinta oo saddex boqol iyo siddeetanka ahi waa dadka magaalooyinka iskaga gudbay ee inta qardha iska diiwaangeliyey haddana ayl aaday ama ufayn aaday ama magacyada bedeshay iyo xogta bedeshay dadkaas oo liiskoodu halkaanu ku qoran yahay oo sawiradoodii iyo xogtoodu dhammaystir halkan ay ku jirto waxaan u diri doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xeerlaalinta si markaa ee, cadaaladda loo mariyo tan ku cad hadda shaxda aan soo saarnay ee, annagoo tixgelinayna cabashadii ka timi gaar ahaan degmada ufayn waxaan ka saarnay ee, xogtii tirakoobka ee wasaaradda qorshaynta oo aanan ku soo darin hadda hordhacna aanaan uga dhigin ee, xogtan hadda aan shaacinay awalna waxaan ugu darnay waxay ahayd in dadku ay fikir ka qaataan bal yaa degmooyinka ku nool xogtaana waxay xog anagu aanan mas-uul ka ahayn ay wasaaradda qorshayntu ay mas-uul ka tahay taana annagoo tixgelina duruufaha ee, iyo codsiyada nooga yimi ee, dadka ee, isugu jira mas-uuliyiinta iyo dhaqanka ee degmada ufayn waxaanu ka saarnay ee, liiska madamaysta inay ku soo baxdo iyadana waan ee, tixgelintaasaan u samaynay
hamiin fayle dhegeystayaal codkaas iyo aan dambooy barnaamijka amiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo siciid maxamed nuur iyo barnaamijkaasiin jeediyay meela qaybta farsamada ee fidhay saaxiibkay xasan jookar barnaamijkan dhegeystayaal ku kale lamadan timar oo kale hawada dib oon kulamaana saas iyo ammaana lah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu